bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal hiraabfayl ha ka dhowaada warka hiraabnimo idaacadda raadi ah baydhabasin hayta qodobada warkaananka doorkaroon hiraabnimadan waliba kumadaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo shaqada ku roojiyay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nasa fahad yaasiin xaaji daahir madaxweyne farmaajo siin weliba diiday shaq roojinta la kasameeyey taliyaha nisa fahad yaasiin xubnaha midowda musharaxiinta mu'aaradka weliba iyo taageerana go'aanka ra-iisul wasaaraha eelku qaadista taliyaha nisa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka hirshabeelle oo shaaca ku qaaday dadkeel oo umaqansaday ekraanta haliil faaraha oo kale madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen olama hanjabaad la dollarka iyo jowhar oo absi wajahahayta xaaladda adag oo ku teegan china iyo ciidanka militari oo qabday madaxweynaha dalka saya mar kale hiraabfayle dhegaystayaal waliba waa hiraabnamaasningow taariikhda waliba ee ka beegantaa liita bilo sagaalaad sannada labada kun iyo labaatiyo kowka hanas waliba yohaayana qodobada hiraabnimadanu warkaananka doorkaroon haddana inas diyaariya dhegaystayaal warka hiraabnimo oo faahfaahsan insha allah warka hiraabnimo cabdulaahi salaad aadam yasiinla dareer sii doona dhegaystayaal insha allah qodobkan kuriyay warkaana hiraabnimadan weliba uusanagadaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo weliba uu shaqaroojin uus ka suubiyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee fahad yaasiin xaaji daahira ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo suguumeel gaar ee xilkan weliba uusan ka magacaabay taliyihii hore ee ciidamada asluubta soomaaliyeed sareeya guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe bashiir goobe ee sidoo kale ah hayay taliyihii nisanteen dhexayti labada kun tomiyo sideed ilaa iyo labada kun tomiyo afarta xilligaas oo dalka madaxweyne ku haya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble iyo fahad yaasiin ka amri inay uusa muddo saddex maalmood ee gudaasha ee ushilka ka wareejiya taliyaha nabad sugidda ku-meel gaarka ee bashiir goobe ra-iisul wasaare roble iyo qoraalus hasaare ka sheegay inuu shaqo roojinta fahad uusan adeegsaday qodobka tomiyo saddexaad ee dastuurka ku hadalow nololaha aadanaha taasi weliba lanfasiril koran iuusa ka eedeyahayaa dilka ikraanta haliil faarax taliyaha nisa fahad yaasiin xaaji daahir weliba sidoo kale ah adeegsadaya qodobka boqol labaatiyo toddobaad ee dastuurka ee ku hadalow ani ciidamada dhexdhexaad iyo kuna gadan siyaasada dalka welibana uusa sheegay ra-iisul wasaaraha iniisu fahad yaasiin uusa ka milmi siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee villa soomaaliya ee hogaamiyahayta ra-iisul wasaare rooble ayaa dhinaga kala xusi warqadii uuse fahad yaasiin usansaari waa usansaari habeenkii uu ka haytay weliba usku madaxa adeegay amarkii ra-iisul wasaaraha ee ahaa inuus warbixin buuhaduusa ku gudbiya kiiska ikraanta haliil faarax oo weliba uuse sheegay in iyo markaasi iyo dilan kooxaha nabaddiidka al-shabaab muddo afartii siyeed saacadood gudaantiona warbixin dhammaystiran ololka qanaca koro uuse fahad yaasiin uusaha gudbiya warqadaasiyaha fahad yaasiin taliyaha nisa weliba uusa ka dalbaday ra-iisul wasaare rooble ina lanfadheeda golaha amni qaran sabuuhdana markaas warbixin usunkusiyaw arrinta ikraan tahliil taasi ay weliba dad badan iyo markaasio ka meyneeyeen amar diida fahad uusan ka sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble inuusu warbixin buuhda ku siiya arrinta ikraan tahliil faaraha golaha amniga qaran weliba ka jaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya taliyayaasha ciidamada wasiirada amniga iyo weliba gaashaandhaga iyo madaxda dowlad goboleedyada muddo afartii siyeed saac ee weliba ra-iisul wasaaraha usan qabday fahad yaasiin inuu iskasheen warbixinta kiiska iraan tahliil faala ayaa weliba ka ekaytay halkisa habeenima ee weliba hamiinka hataa dhaafni ee weliba xilliga magaalada muqdisho dadka falanqeeya siyaasadda iyo amniga iyo weliba iyo si kastaba aan rumaysadahayaan in rooble uusa markaasan hayna in xilligaasa iisu suga maadaama warqadii uuse fahad uusan diri ra-iisul wasaare rooble markaasyo ka micneeyeen mid si toose markaas aan kala tartamahaya awoodaha ra-iisul wasaaraha fahad yaasiin dhinaga kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo weliba uuse faray heelay ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabku wida cabdulaahi buule kamey inuusa baaris rasmiga ka sameeya kiiska ikraanta haliil faalah cid allaal ay diqosayto hakcadaatoon cadaaladda la marsii doonaa dhinaga kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo weliba uu siina diiday waa shaqa roojinta la kasuubiya taliyaha nisa fahad yaasiin xaaji daahir madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku horjeysaday roojinta ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble uuska sameeyay agaasimaha nisa fahad yaasiin xaaji daahir cabdirashiid antena ayaa istuudiha ay kala sugan ee qodobkan in faahfaahiyeen
madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa faray mudane fahad yaasiin inuu sii wado hogaaminta hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo markuu arkay warqadda uu soo saaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ee ku saabsan shaqo joojinta taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka iyo magacaabista taliyo ku meel gaara markii uu arkay qodobada siddeetan iyo toddobaad iyo sagaashanaad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo qeexaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu yahay ilaaliyaha iyo horumaryaha mabaadiida aasaasiga ah ee dastuurka uuna yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida markii uu arkay qodobada sagaashan iyo toddobaad iyo qodobka boqolaad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo hagaya awoodaha laanta fulinta iyo xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka soomaaliya ee ku aadan xilka qaadista taliyaasha ciidamada qalabka sida taasi oo ku eg tala soo jeedin iyo fulinta howlaha horumarinta siyaasadda dhaqaalaha iyo maamulka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isagoo dareensan muhiimadda ay amniga dalka u leedahay hay-adda nabad sugidda iyo kaalinta ay kaga jirto ka hortagga khataraha argagixisadu ay ku hayaan soomaaliya iyo saaxiibada caalamkaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ilaalinaya mas-uuliyadda ka saaran joojinta tallaabo kasta oo dhiirigelin u ah islamarkaana dhiirigelin u noqon karta kooxaha argagixisada wiiqaysana sumcadda iyo kaalinta shaqo ee laamaha amniga soomaaliya wuxuu soo saaray qodobadan kow go-aanka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble in uu yahay mid baalmarsan xeerarka oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka labo waxaa la farayaa taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane fahad yaasiin xaaji daahir inuu sii wado hogaaminta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si waafaqsan dastuurka iyo wareegtadii madaxweynuhu uu ku magacaabay intaba saddex hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa la farayaa in ay hor keento golaha amniga qaranka warbixinta laga sugayay marka la muddeeyo kulanka ugu horeeya ee golaha amniga qaranka afar ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu farayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo golaha xukuumadda inay si hufan ay u gutaan mas-uuliyadda ka saaran dhammaystirka howlaha doorashooyinka dalka ee loo igmaday
ciidan mahadsanti cabdirashiida dhinaca kale ah isla wararkaasiyana ka guda jirnay xilku qaadista fahad yaasiin taliyaha nisa iyo weliba ku-horqooyoka madaxweyne farmaajo ayaa ka guda jirnay midowda musharaxiinta mucaaradka ah iyo weliba markaasiyo bogaadiina go-aankiisa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu shaqada kukuroojiye agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka fahad yaasiin xaaji daahir qoraal hakubahi midowda musharaxiinta mucaaradka iyo weliba markaasi laka sheegay in go-aankaasi uusa furanaya cadaalad iyo markaas inay helan qoyska ikraan tahliil fara oo la afduubay kureedna la dili islamarkaana uusa bilowngaya hanagowka sumcadda hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ee weliba iyo ka kalsooneeyaan shacabka soomaaliyeed sidoo kale midowda musharaxiinta mucaaradka iyo weliba yoo sheegana in baaritaan laka sameeya taliyaha nisa sidoo kalena usqoraal haakubahi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo markaas weliba argayana mid laka arqaladeeyo cadaaladan raadinta qoyska ikraan tahliil fara saasaatowna la qalqalgeliyo amniga dalka iyo doorashooyinka war-saxafadeed hakubahi midowda musharaxiinta oo ka kooban lama bog iyo sidoo kale waliba markaas laga sheegay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble oo garab surinyin cadaaladna raadinta qoyska ikraan tahliil fara oo la sheegay inay markaas shaqeysa hay-adda nabad sugidda iyo sardoonka qaranka ee nisa saasaatowna la afduubaday lix iyo labaatankii juun uun hakugudubnay markaas oo yo lakwaayay raqi ruux meelbiya gale taasi oo weliba qoysiyo sheegeen aniyo edion ka tuunsiyin inay markaasi afduubanta taliyaha nisa balse maalmo ku hor taliyaha nisa fahad yaasiin ama hay-adda nabad sugidda iyo sardoonka qaranka weliba shaciday in ikraan tahliil faar ah oo weliba ku tirsanaytay ama yahaytay sarkaalada dowladeed oo weliba shaqeeyasa hay-adda nabad sugidda iyo angalangale kooxaha dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana iyo dileen taasi ee weli banka dambeynta iyo beniyan dagaalamayaasha al-shabaab aniyo kiis biyonka lahayna raan tahliil faarax meel laka dili imail kalaniyon ku warhayna arrimaha doorashooyinka iyo markaasi iyo hanagowka sumcadda hay-adda sabanoogeed suudiya sirdoonka qaranka nisaya lankufuriya ra-iisul wasaaraha soomaaliya inuusu go-aan aad ku qaadad hasaasaata unuusa qanciy gabarta waalidiintiya iyo weliba madaxda andho ku daawada hayta kiiska ekraan tahliil faaraha dhinaga kale madaxweynihii hore ee maamul goboleedka hirshabelle maxamed cabdi waare oo weliba waraysis iyo warbaahinta hanoolaato ee weliba ku hadalaasa siyaasadda soomaaliya ayaa weliba isu ku hadalay kiiska ekraan tahliil faarax weliba markaasi luwaya gacanta waa malakawaaya gacanta hay-adda sirdoonka soomaaliyeed ee nisa madaxweynihii hore ee hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay intan markii kooxda nabad iyo nolol ee markaas la wareegtay taliska soomaaliya la waayay dad badan oo weli boosashaagay aniyanka dambeyti waa aniyanka dambeyti ekraan tahliil faarax taasi oo weliba kiisha lan qaaday ama lan ogaaday waa la ogaaday muuqaaliyo duuban kaamarooyinka qarsoon ee weliba c c t waa c c t v madaxweynihii hore ee hirshabelle maxamed cabdiwaare ee kabaaqeynisi dhab e markaas lanfiiriya dhacdooyinka joogtada ee weliba kudhiyow soomaaliya gaar ahaan dad badan oo weliba maqan ama la dili oo dhinacyo kale dulshallow ku saari dilshowa weliba uu sheegay in absidanka weyn ee soomaaliya ku jarta islamarkaana uusasado weyn aan ku absi qabay eeta in qofkii lulabaha reedlanin aragana taasi oo weliba uus sheegay ama ka sheegay inay halsiya ka eeta dalka iyo weliba dadka soomaaliyeeda waare iyo markaas weliba uusa dalbaday in cadaaladda lansanaada islamarkaana la hela isla xisaabtan dhab eh samiilo lankusaara cabsi weyn ee weliba hawajahday ummadda soomaaliyeed hadalka hakubahi madaxweynihii hore ee hirshabelle maxamed cabdiwaare iyo weliba uusa ka toosaya hila hay-adda nisa ayaa sheegtay jamaaday in ikraan tahliil faarax ayaa dilan kooxaha dagaalamayaasha al-shabaab inkastoo iyo kooxdan iyo isku diidi ama iyo isku fegayeen ayaa jalan jeedi ee haytayn iyo ka dambeeyeen digrikan tahliil faaraha ilwareedyaloga kalsoonada koreya dhinaga kale waliba ee warbaahintii oon xaqiijinay in madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe xuseen isu wajahaya uleysadanku kooyahaya qabyaalada waa qabiilada iyo weliba villa soomaaliya xogta warbaahinadii helen iyo waliba sheegaha in saraakiil ku socota madaxtooyada soomaaliya iyo madaxweyne cali guudlaawe xuseen madaxweynaha hirshabelle ay ka cadaadiyahayaan inuusa liiska musharaxiinta aqalka sare oo iskadara xubniyo wedadan villa soomaaliya oo qaarsho la tartama doona senatar muuse soodi yalaxu taasi oo weliba isu ogolaadee si kastaba haatoo madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe xuseen iyo dhinaga kalea weliba uu saraakiil eedan iyo weliba odayaal dhaqan ukumadda beelaha shabeellada dhexe degow iyo markaas iyo kacadaadyaha inuusa xira kuraasta qaarsho dadka ag dhow madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe xuseen iyo waliba iyo xaqiijeen in cali guudlaawe uus iskudayahaya inuusa qaniya lamada dhinac ee villa soomaaliya iyo weliba saraakiilasay balse uusa saaranya culays badan oo weliba lan ogayna siduusa ka xalihi doonaa xubno kumada saraakiil hogaamiyaha ita-adamo milatariga ee soomaaliya weliba ka sugan shabeellada dhexe iyo weliba warbaahintii saasaata ayan xaqiijeenaa in jowhar iyo nabadlanka rooga doona haddii reedlanin doorana senatar muuse soodi yalaxow oo lah ku doorada maamulka hirshabelle saraakiil hanjabaada hajeediyaha itiyo weliba ku tirsanyiin ahaani hogaamiyaha ciidamadii ka suganaya waqooyiga muqdisho ee badbaado qaran lamaga baxay iyagoo weliba muddo saldhag iyo kadhakada guriyaga usi deganayay senatar muuse soodiyalahu senatarka iyo markaasi intay socdeen qallaasihii ku dhiyaaramaha doorashooyinka ee weliba laba meelood lan shal mil goxi madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe xuseen iyo maalmo ku hor jowhar weliba uuse ka sheegay in qof kasta weliba sharuudaha buuhi uuse ka buuhi doono liiska aqalka sare taasi oo weliba shako geliyday musharaxiinta qaar oo weliba aaminsan in baarlamaanka hirshabelle ay ka xiriyin madaxweyne farmaajo oo weliba dhii korta in dadka usu weedaya markaasi iyo hadooradana cali guudlaawe xuseen madaxweynaha hirshabelle iyo markaasi madaxweyne waa cali guudlaawe ayaa madaxweyne goboleedka keliya ee weliba hangudbiina liiska musharaxiinta usoona markaasi iyo xeer ay hayaan cabsi usuku qaba villa soomaaliya iyo weliba beelaha awoodan leh ee gobolka taasi ay weliba muwajahaytaa heerka hogaaminta xukuumaddiisa weli dhegeystayaal waliba haysan dhuwansahaytana warka idaacadda raadiyaha baydhaba ee magaalada baydhaba inka dambeyntii wararka kukooyaha ee dalka jaynaa iyo waliba iyo sheegaha in weliya markaas iyo socdan xabado xoogan oo markaasi isu haydarsadahayan agagaarka qasriga madaxtooyada ee caasimadda conegri ciidanka amniga iyo markaasi iyo baahiyan muuqaalkii waa muuqaalka madaxweynihii dalkaasi weliba markaasi qobadana weliis rasmi ah maan xaqiijina kor ah afduubka taasi weliba kudheyda dalkaasi iyo dhinaac dadka deegaanka weliba ay sheegaha in askarte iyo gaaf wareegayaan dhabooyinka iyaga weliba xiray boondada ama bride ko keliya ee weliba ku xoreeyay colombu qeybaha kale ee weliba magaalada sanadkii hore dad tiro badan iyo markaasi lakadili mar iyo dhigaayan banaanbaha iyo markaasaan ku horjeedaan madaxweynaha jana alva gonte ka gadaal markiyo markaasi sameeyeen isbedelka dastuurka kaasi weliba dhaliyay boog weyn iyagoo weliba ka dambeyntii iska guuleysada xili saddexaad xafiiska madaxtooyada waa xafiiska madaxtooyada dalkaasi gana guud ahaana dhegeystayaal waliba intaa gabagabeeyeen warkii raabnamaysan kula dareerteen idaacadda raadiyaha baydhabo cabdullaahi salaadii warkasiina dareersi ay dhegeystayaal intii warkan kulamada unriyadan kulmaana waliba siin ku tabaanay sidaas iyo amaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
barwaago qubatay lakubulqaasay bulshada ku oombatiya raadiyo baydhabo